waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali magacayga waa maxamed ilaal aweys waxaa ka tirsanahay s y m oo loo soo gaabiyey somaali youth movement oo ugu talagalna inaan ku caawino dhallinyarada soomaaliyeed khaasatan kuwa ku nool australia marka maxaad is leedahay waxyaalaha ugu badan oo caqabadaha oo haysta dhalinyarada waad is leedihiin urur ahaan waa ka caawin kartaa waxaa ka mid ah drugska gangska maandooriyaasha maandooriyaashaha waxaa ka mid ah gangska oo lagu biirayo waxaa ka mid ah homelessnimada waxyaabaha keena inayna homeless noqonin si looga taxadiro waxaa ka mid ah inay ku biiraan alqaacida ama al-shabaab ama isis waa garta marka aan kala qaadna matal maandooriyahoo kale sidee ugu badan yahay dhallinyarada soomaalida ee magaalada degan wallaahi horta aadun ugu badan yahay siiba bahalka aiska la dhaho alkor qaadkan u ka cabin jirnay hadda qaadka soo gudubta sheekada ice bay maraysaa icekana waa la wada garanaya side effectka ku leeyahay boodiga iyo maskaxda iyo welbinka qofka dhalinyarada ah zaa'idun ugu badan yahay kaas way ka hadda la dagaalameynaya waa garta see u saameeyaa marka say dadkaan aqoon iceka waxa uu yahay isticmaalkiisa iyo qofka isticmaala maxaa lagu garan karaa matalan cunuga dhallinyaradaha isticmaala waxaa lagu garan karaa hurdo la-aan waxaa lagu garan karaa inuu agressive noqdo cunuga waxaa lagu garan karaa marka jirkiisa kasii baxayso inuu wax allaale iyo wuxuu ku heli karo shoodka uu qaadanayo uu gacanta cirbadda iska siinaya ama uu maaragtay qaadada ku isticmaalaya inuu helo wax walba uu samayn karaa marka waxaa bedelmaysa dabeecadihii lagu yaqaanay baa bedelmaya cunug yar waa garta marka dhallinyarada xabsiyada gasho matalan dembiyada ku kacdoo kale xiriir ma la leeyihiin maandooriyahan iceco kale qayb weyn buu ka qaataa haa aad iyo aad maxaa kaloo ka mid a waxyaalaha dhalinyaradu ay xabsiyada ku galaan marka laga reebo kuwa maandooriyaha gale waxaa kaloo ka mid ah horta cunug intuusan gaanka gelin familka kama warqabaan laakiin cunugan marka ugu horreysay choice isagoo uu leeyahay buu ku galay choice isaga uu leeyahayna ugama bixi karo oo waa la haystaa cunugan inuu ka soo baxay waxay ka fududdahay inuu galo inuu galo way fududdahay inuu ka soo baxay aad bay u adagtay waayo ring leader bay leeyihiin qof iyaga u taliya ka amar qaato oo u sheego waxyaabo cunuga maskaxdiisa fajicinaysa hadduu ka baxo oo ku dhacayaan cunugiina qofuu la sheer gareeyo ma hayo
waa garta oo maxaa ka mid a matalan waxyaalaha ay u sheegayaan hadduu ka baxo kale inay ku dhacayaan waxaa ka mid a lacag bay u ballanqaadayaan waxay u ballanqaadayaan waxa la dhaho security inay iyaga ka taxadirayaan oo ay iyaga garab taagan yihiin waxay u ballanqaadayaan baawer uusan ku fikirin cunuga inay siinayaan uu noqon doono qof dhallinyarada ka dhex muuqda ama mujtamaca marka uu la noolyahay waa garta waalidiintoo kale maxay ku garan karaan bay kula tahay haddii wiilkooda ama gabadhooda falal noocaasa uu ku jiro ama maandooriyuha ku jiraan ama sidaad ku tilmaantay gangs ay ka mid yihiin ma jiraan calaamada waalidku ay ku garan karaan ha waxaa ka mid ah adigu iskala kaan weyn yahay anigu iskala ka weynaanaya qofkii communicationkii uu waalidkiis la lahaabaa yaraanaya familkii communicationka ula lahaabaa yaraanaya aragtidiisiibaa yaraanaysa oo gurigii inuu joogo mase familka ka mid noqdaa yaraanaysa waxaa badnaanaysa waxyaabo aana lagu aqoonin cunug dhallinyaro ah inuu helo waagii hore haddaa xasuusatid inaa soo gadano kaba snikas anakoo hooyo lacagna siin aad bay u adkayd hadda cunuggii baa la imaanaya kaba qaaliya saacad buu la imaanaya gaariba saxbadiis baa soo doonaya yacni time uma hayo uu familkii kula joogo ama waqti kula qaato saasaa lagu garan karaa waa gartay dabcan waxaan isleeyahy waxyaalahaas kale waxaa sababa shaqala-aanta shaqala-aantu dhallinyarada aad may ugu badan tahay soomaalida oo magaaladan degan wallahi opportunityg waa sida adig ka dhigatid haddii aad ku dadaashid inaad shaqala-aan inaad shaqo heshid waa helaysaa waxay u baahan tahay sabar iyo meelaha loo mariy inaad u martid all of a sudden intaa maanta baxay shaqa ma soo heli kartid macquul maaha xataa haddii aad b h d hol rartay waa inaad dhabar adeegtaa waa inaad connection raadisaa mar walbana waxaa u qaab eg tahay dadkaa ku dhex jirtid dhalinyaro shaqaysata haddaa ku dhex jirtid kor iyo hoos waa shaqaysanaysaa laakiin dhalinyaro isku mabda tihiin oo kaa dhadhacsan tahay sidekan annagaa maamulna iyo we run this side of the town iyo dhinacan annagaa ka talina iyo dhinacan ma soo gudbi karta iyo haddee kugu qufulantahay ma helaysid waa gartay tan kaloo aad tiri dhanka xagjirnimada ama dhalinyarada ay duufsadaan kooxaha xagjiriinta ama argixisada ah oo kale sideebaa dhallinyaradaas loo duufsadaabay kula tahay sideebaa ay ku helaan inay fikradahooda aqbalaan dhalinyaradan horta midda ugu weyn waa kala qaadana saddex waa loo duufsadaa midda ugu horeysa waxaa weeye family connection aana jirin laga yaabay hooyada keliya inay cunugan korinayso role modelkii ilmaha u noqon lahaa aabbaha u noqon lahaa role modelkan uu meesha ka baxay therefore cunugan hooyadii ma bariiskiisa raadisaa ma isagii bay maamushaa ma gurigii bay ka warhaysaa mase isagay gooni u ilaalisaa laga yaabay hadda inay shan cunug yihiin shanta cunugba maamada kaligeed ma kaafin karto qofki dhahuu kaafin karaa dee qof ila qaldan weeye role modelkii tusi lahaa wadada saxda horta meesha ka baxay namboon oo maaragtay hooyada kaligeed baa ilmihii kusoo ururtay ilmihii markuu wiil yahay marka aabbaha siduu u fahmayo hooyada uma fahmi karto waa garta lakin taasan kaa dhexgala qaar badan oo dhalinyaro baxday ama inta inta la ogyahay qaarkood waalidkooda aabahuna wuu jooga hooyaduna waa joogtay saddexdan u kala saarayna saddexday soo geli doontaa iyadana qaarna waxaa jira s- way berjil can yihiin oo waxaa loo daarayaa ma aragtay eh, recruitment internetkan bad iyo good buu ku wada jiraa internetkay ku jiraan afar iyo labaatanka saac waxaa la tusinaya cunug la dilayo oo carabaha joogo eh, dagaal socda alqaacida oo dheheysa muslim baynu xoreynaynaa hebel baynu u dagaalamaynaa cunugii waxaa la tusinayaa walaalkii in saa loo dhibaateynaya isagana uu nolol raaxalo ku jiro marka waxaa la dareensiinayaa cunuga inuu cunuga walaalkiya ka damqado oo u u aaro hal maalinna kuma sameeyaan qaarkood waxay qaadataa sanado afar sano shan sano ay qaadataa inay cunugaa keliya soo qabtaan oo ay soo geliyaan iyagoo u ballanqaadaya afar naagood inuu guursanayo cunugaa nolol khiyaali ah oo aan adduunka saarnayn cunugii markuu meeshaa tago uu waayo noloshu ku fikirayey ama bictureka laga siiyey ee noqon weyso halkan dib uguma soo laaban karo cadaabka meesha buu cunug ugu bilaabanaya waa gartay marka eh, doorka eh, dabcan dhalinyaradaas looga hortegi kara inay eh, godkaas ku dhacaan oo kale haddaan kala qaadno eh, kan waalidka oo kale waalidku maxay ka qaban karaan in ilmahooda aan noocaas oo kale loo duufsan waalidka waxay ka qaban karaan cunuga marka adiga dhashay ilmaha kale waa ka taqaanaa saa hadda aniga u aqaanay cunugeyga qof u yaqaana ma jiro ama ilmaha adiga dhashay saa u taqaanid waa inay communication cunuga la yeeshaan oo ay la hadlaan hadalkiibaa meesha ka baxay cunugii markii lala hadlo maamadii markay sheekadiisa fahmi weyso waa inay family member usoo bandhigta intayna society kala tusininba walaalihii abtiyaashii adeeradii inay usoo bandhigtaa in la qariso ma ahan haddii kuwa wax ay ka qaban waayaan marka waa ina dhalinyarada saaxiibadii isaga qaaska ku ah ilaan dad qadariyaa jira cunugaa yar laga loo sheego cunugooda inuu siday ku yaqaanaan ahayn whats going on waa inay weydiiso horta conversationka haddii uuna bilaaban problemka ma lama xallin karo cunugan waxbuu tabayaa maybe qof la hadashuuna haysanin maybe qof waanisuuna haysanin waxba u sheegta maybe waxyaabahan laga dhaadhicinay markuu ninkan kombyuterka dabadiisa fadhiya cunugan recruitment u sameynayo uu ka dhaadhicinayo inuu kusoo biro ururkan xagjirka ah waxaa loo baahan yahay meeshan inuu joogo qof idda ka masaxo ka tirtiro waa gartay doorka eh, ururada jaaliyadda oo magaalada ku jira muxuu noqon karaa iyaga?
wuxuu noqon karaa inay dhalinyarada isku soo dhawaadaan horta dhalinyarada laysku keeno qabiyaaladana meesha aynu ka saarno qabiyaaladana qayb weyn bay ka qaadanaysaa qurbahoo dhanba markaynu aragnay qabiil qabiil baa loo kala fadhiyaa inta saa loo kala fadhiyana probleemkan dhalinyaradu haystaa maanta ninkan weynee qabiyaalada ilmaha baraya isaga dhib haysta ma leh al-shabaab baanu duufsan karin isis baanu duufsan karin waxa meesha ku baaba'aya oo dhalinyarada annaga camal ahayd dhalinyaradeenna waa inay marka isku qalbi furnaano oo community walba ee samaysato dad annagoo kale ah oo u doodo xuquuqda caruurtooda ilmihii fahmaya maanta afartan jir cunug labayo toban sano jir ah waxba uma sheegi kara de kama dhegaysanayo laakiin markuu arko qof siduu u labisan yahay u labisan maskaxda asaga ka dhaadhacsanoo dif slidely usoo jiidan kara markuu arko inuu runta u sheego maybe waa laga yaabaa marka ma waxaa leedahay eh, qabaliyaddu soomaalida eh, meel kasta ay joogto waa wax ku jira lakin waxaa leedahay hataa dhalinyarada meelahan ku dhashay ama ku koray laftigooda baashi waa la gaarsiiyey waa la gaarsiiyey aad iyo aadaa loo gaarsiiyey waa gartay em, eh, dhanka jaaliyadda ta- bay taasi u ahayd dhanka culummado kale ayaga doorkoodu muxuu yahay mase kasoo baxaan bay kula tahay markay noqoto siday uga hortegi lahaayeen dhalinyarada in loo duufsado dagaalada bariga dhexe ka socda iyo kooxaag jirka oo kale wallaahi ani marka analyse ku sameeyey soomaalida ani inta badan waxay ugu taqaanaa inaan runta ka hadlo aanan runta la gambanin isis baana ka gambanin alqaacidaana ka gambanin waayo wax meesha ku baaba'aya waa shacab soomaaliyeed waa dhalinyaro soomaaliyeed Mm.
Een, shaqooyinka maanta aniga aa haysto qof soomaaliya kuma jiro laakiin madowga kale waa laga wada helayaa iyagoo maanajara laga helayaa bangi bay maanajaro u yihiin soomaalida waa hal iyo dhif kuma badna waxaa nagu badan lebarka nagu badan yacni xoogsatada caadiga ma aragtay yaa nagu badan doorka ay ka qaadan karaan culimmada culimmada waa dadkii wax laga dhegeysan lahaa waa dadkii hogaanka noqon lahaa waa gartay marka adiga urur ahaan urur dhallinyarada wadaa marka laga reebo in eh, waalidkii howlahoodii caruurta ay qaban waayeen madaxdii jaaliyadda culummadii dhallinyaro ahaan marka maxaa qaban kartaan oo dhallinyarada aad uga leexin kartaan hadday noqoto dembiyada caadiga iyo hadday noqoto xag jireynta iyo hadday noqoto wacyigelin guud siday dalka waxna uga baran lahayn uga shaqaysan lahayn only waxaa ku filan inaa example u noqotid marka adiga qof wax u sheegaysid horta waa inaa adiga isfiirsid positionka taagan tahay position a qof wax ugu sheegi kartid ma joogtaa yes hadday tahay taada waa inaa u faa'iidaysaa annaga hadda raggan s y m ku jira waa rag wada shaqaysta waddankan cabaar soo wada joogay ilaahay dartii u kacay oo aanan wax weji ah iyo wax lacag ah iyo wax ma aragta ku raadinaynin oo yacni jaalid dhisanna faraha lama galeyno masaajid dhisanna faraha lama galeen annaka wawey focusing is not even the elders dadka waaweyn maaha dhalinyarada besan ugu talagalnay programkan let's talk Ad- program waxaynu bilaabna dhahno refresh your mind oo ah haddaad dee addict noqotay oo drug si qaldan lagugu geliyay dhalinyarada qof walba wax buu soo maraa marka dhalinyaro tahay wax walba samaynaysaa laakiin it has to has a limit waa inaada noloshaada ka fikirtid waa inaad waxbarashadaada ka fikirtid waa inaad mustaqbalkaada ka fikirtid waa inaad hooyada iyo abaha kugu soo tiriyo tacbeele ka fikirtid communitygaada magaxxumo inaad usoo jiidin weyn soomaalida waxaa lagu bartay dad shaqaysta markay meel walba tagaan oo waxyaabaha qaar ka faana waxaa kaloo waxaa kaloo jirtay hees dhehaysa arono inaa xasuusatid soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan maayaan qab iyo kibir yacni kibirka isla weyninka inay gacan hoorsadaan way ka dhiman jireen so you have to do awowayaasha waxay samayn jireen oo ah inuu qabkaada ka weynaado inaa qof gacan u hoorsatid oo adiga xooggaada shaqaysatid taas waxay ku dhici kartaa cunuga markuu helo qofuu la hadlo oo motivate gareeyo oo tusiyo ninkan at the end of the week five days baa shaqeeya five dayska kadib maxaa iisoo dhacay and how, how do i manage waxa iisoo dhacay qofna waxba ma weydiisto maybe hooyadii anigaa wax ku tara everyday markaa ku agsamaysid cunuga marka uu ku yimaado gurigeeda kugu yimaado oo he feels his home qof walaal ka weyn oo la hadlo oo wax walba dareemayo haystaa marka isbeddel wuu imaanayaa waalidkii waxaa laga rabaa iyagana cunugiisaa noqda inay si yacni direct ah annaga noo soo sheeginoo ay si farsamaysan dad qof asaga yaqaan kulle wuu ku jiraa s y m qofka ay dhahdaniyo hebela fahmila ahay bal akhbaartiisa warbixin iiga keen oo kale waa gartay tan u dambaysa dabcan ciddiina dhegeysanaysa urur dhallinyaraahoo cusub oo magaalada ka aasaasmay oo danihii dhallinyarada wada oo dee sida hadalka aad u dhegeysid wanaagga jaaliyadda iyo ka hadlaya waa wax fiican laakiin sidee lagu ogaan karaa laftigiinu inaad ka madax bannaantihiin waa mid qabiilka aad sheegtay inuu ummadda haraadiyey tan labaad in idna laftigiinu doodiinnu aysan ku dhisnayn kuwo kale ku xumeeya ama ururo kaleoo magaalada ka jira ama idnaan ahayn laftigiinu shakhsiyaad raba inay profile dhistaan oo magac samaystaan intaas inaad ka madax bannaan tihiin oo aad niyad ahaan waxaan dhallinyarada magaalada joogta iyo dhibka uu inka kiciisa lagu ogaanayo taas waa iska fududahay hadda waxaynu leenahay president waxaynu leenahay vice president waxaynu leenahay treasurer waxaynu leenahay qof xafiiska noo jooga qof taleefanada noo qaabilsan qof waxalba noo qaabilsan inteenna isku qabiil mani different background baynu kasoo kala jeednaa dad halkan labaatan sano joogay baa ku jira dad halkan ku dhashay baa ku jira dad laba sano aana melbourne ku gaarin baa ku jira oo two years xataa u dhammaanin yaa ku jira groupkan qofka waxaa ka shakiyi kartaa adigoo aan waxqabadka arkin ma dhaliili kartid horta waxaa dhihi lahaa trygareya isku daya annaga waxa u kacnay qof walba annaga nafsadeenna alxamdulilah rabbilcaalamiin waynu ka adagnahay oo yacni qoyskeenna iyo aniga iyo maaragtay inta ii dhow saaxiibada ee waawaaninka wax u sheegi karaa waxaana drive garaynayo waa the bigger picture waxaan rabnaa australia inaan maabka ka galno waxqabadka soomaalida inaan soo saarno ilaahay baan kugu dhaariyey soomaali halkan jooga fursadduu haysto waddankii kuma haysto kuma jiraan politics kuma jiraan sportska kuma jiraan oo sport marka kudhahay waxaa ka wadaa dee as a national level kuma jiraan oo maaragtay documentary lagama sameeyo qowmiyadihii kale shalay waddanka imaadayna meel walbay ku jiraan looyarey leeyihiin e f lk ay ka ciyaaraan waxaa qalbigay ka dhaadhici weysay marka hal qof soomaaliya oo annagana represent gareeya oo idaacadaha ay weyneeyaan maxaa loo la-ayay soomaali hadda waddankan ma imaanin nineteen erygi dad baa joogay up to this datena jooga wy concern looga keeni la-yahay how come idaacadda qof annaga magaceena sumcaddeena kor u qaada soomaalinimo loo heli la-ay jawaabta maxay noqotay marka maxaa loo heli la-ay qabiil iyo cunugii aana la tusinin awooddiisa cunugii no one is pushing him to the limit wuxuu dreamkiisa noqon lahaa qof ku tijaabisay ma lah hooyadii waa mashquul aabihii waa mashquul qof waliba waa dantiisuu raacday habeenkii markay dhammaato meel baxa galala fadhiya ree hebel wuxuu dhahay ree hebel way soo dhammaatay hadda sheekadan waa laga soo wada gudbay
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs dcom au xariijin soomaali